barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha meyna waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah toddobaadka dhaqanka oo lagu qabtay magaalada kismaayo
kulliyaduhu waa shan kulliyadood kulliyad waliba maalin bay leedahay kulliyad waliba marka waxay soo bandhigaysaa wixii kaga aadanaa ee dhaqankeeda matalan sabtidii waxaa bilaabay kombyuutar saynis ayaa bilaabay waxay ku bilaabeen dhibaato jirtay in ay ku xalliyaan dhaqankii soomaaliyeed qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah arday wax ka barata jaamacadda nugaal ee magaalada boosaaso oo sameeyey ololeyaal wacyigelineed oo la xidhiidha tahriibka
ololahan aanu qaadnay ee ardayda jaamacadda nugaal ay qaadeen waxay ugu talagaleen inay dhallinyarada kaga wacdi kaga wacyigeliyaan inaan la tahriibin kuma eka oo keliya gobolka sool waxaan ugu talagalnay dhammaan dalka oo dhan inaanu ka wacyigelinno dhallinyarada inaysan tahriibin waa dhallinyarada jaamacadda nugaal ee magaalada laascaanood ismaaciil oo halmaa hadal kuma jiro dhinaca heesahana barnaamijka dhallinyarada maanta oo jimcaha dhegaystayaasha waxaan ugu haynaa jacaylki qabyobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda
codkaasi nimcaan hillaacna goordhow iyo caasha inoo soo socdaa qodobadaas iyo kuwo kaleba dhegaystayaashu waxay kaga bogan doonaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horeyse qodobo ka mid a warkii caalamka inu guud maro warshada tubaakada ee dalka hindiya ayaa la warshadaha tubaakada aan idhaahda ee dalka hindiya ayaa la kulmaya sharciyo cusub oo uga baahan warshadaha soo saara sigaarku in ay ku daabacaan baakidhka sigaarka dushiisa digniino caafimaad wararkan ayaa sheegaya in sharciyadan cusub ay saameyn ku yeelan doonaan nolosha ilaa shan iyo afartan milyan oo beeraley ah taas oo horseedi karta in uu koru kaco sigaarka lagu iibiyo suuqyada madow dalka hindiya waxaa la sheegayaa in sanadkii ay ilaa hal milyan oo qof ay u dhintaan isticmaalka tubaakada dowladda ayaa amartay in xagga hore iyo xagga dambe ee baakidhka sigaarkaba lagu daabaco sawiro ka dhan ah cabista sigaarka
dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka xiriirka la leh alqaacida iyo xoogaga dowladda syriya ee ka socda xaafadda ku dhow aleebo ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo saddex iyo toddobaatan qof sidaasina waxaa maanta oo jimca sheegay kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka syriya maleeshiyaadka ayay u suura gashay in ay gelinkii hore ay jimcahan dib ula wareegaan deegaanka layidhaahda khan toman iyo kuwo kale oo ku xeeran kadib markii dagaal hal maalin socday uu dhex maray iyaga iyo askarta dowladda syriya
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o eadna gala socotaan caashay waxaa jira jaamacaduhu ama dee xaggan qurbahaba markaynu eegno toddobaadka dhaqanka soomaalida waa la qabtay baa la qabtaa inta badan mar meelo kala duwan lagu qabtaa hay haba uga caansanaado kan inta badan london lagu qabto ohaayo beridhood mid waa lagu qabtay kanada waa lagu qabtaa deegaanada soomaalida iyo meelo kala duwanoo caalamkana waa lagu markaas ismaaciil maxaa loola jeedaa ma in dhaqankii lasoo bandhiga mise in jiilka soo koraaya lagu baraarujiyo dhaqanka ay leeyihiin oo hadhow aanay marti ugu noqon cid kale ka qurbahoo kale markaynu soo qaadanno fariimo kala duwan buu xambaarsan yihin dhinac waa xasuusinoo dadkii hore ma garanaysaa dhinac waa madadaalo dhinac waxa weeye bulshooyinka kale aad la nooshahay in aad tustid hibadaada iyo dhaqankaaga iyo waxaad leedahay dhinac kalena ismaaciilo ku dar oo dadka halkan jooga bulshooyinka kala duwan gaar ahaan soomaalida si aada layskuma arko oo waa maalinta keliya ee dadka soomaalida ah markay isu yimaadaan ay isbartaan oo is arkaan oo inay magaaladii wada degan yihiin xataa ay is ogaadaan oo Aad laisu iyo- yimaado aad iyo aad marka magaalada kismaayo ama ardayda wax ka barata jaamacadda kismaayo een, ee halka ku taalla ayaa waxay qabteen toddobaadka dhaqanka toddobaadkanay qabteen marka kuliyad waliba waxay diiradda saaraysay hal dhinac marka markii kulankaasi dhammaaday wariyaha v o a ama intii socday wax ayaa wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed waxa uu waraystay gudoomiyaha jaamacadda kismaayo cabdiqaadir sheekh maxamed xikan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal toddobaadkan inuu faahfaahin ka bixiyo Ee, usbuuca ee, soo bandhigidda dhaqanka soomaaliyeed oo jaamacadda kismaayo sanad walba ay qabato ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye in ay ardada ee, jaamacadda kismaayo in ay la qabsato in ay barato in ay kusii barbaaraan dhaqankii soomaaliyeed iyo noocyadiisii kala duwanaa ee, in ee, ay u gudbiyaan bulshadooda dhaqankii soomaaliyeed maxaa yeelay ummad waliba dhaqankeeda ayay qiimo ku leedahay iyada dhaqankeeda ayay wax ku noqotaa marka hadafka laga leeyahay waa sidaa ee, usbuucan ee, waxaa lagu talagalay laga bilaabo sabtidii inuu dhaqanka ee, lasoo bandhigo ee, kuliyaduhu waa shan kuliyadood kuliyad waliba maalin bay leedahay kuliyad waliba marka waxay soo bandhigaysaa wixii kaga aadanaa ee, dhaqankeeda matalan sabtidii waxaa bilaabay ee, combyutar ee, science ayaa bilaabay ee, waxay ee, ku bilaabeen dhibaato jirtay in ay ku xalliyaan dhaqankii soomaaliyeed matalan ee, tahriibka iyo dhibaatada uu ku hayo dhallinyarada ayaa waxay ka- ka dhigeen ee, gabayo waxay ka dhigeen ee, buraanbur waxay ka dhigeen lagjarro waxay ka dhigeen ee, farshaxan iyo sawir ay ka soo saareen waxay ka dhigeen riwaayado ayay ka sameeyeen mushkiladaasi ay u xalliyaan saas daraaddeed waxay waxay yani mushkilada waxay u soo bandhigeen ummadda soomaaliyeed wax la taaban karo oo dhaqankii soomaaliyeed ah haddana ay mushkilada inay ku xalliyaan rabaan qolo walibana sidaas ayay samaynayaan horey ma u qaban jirteen tartamada dhaqanka noocan oo kale ah jaamacaddiina kismaayo Ee, sidii loo bilaabay jaamacadda sanad walba usbuuc ee, soo- lasoo bandhiga dhaqanka ayay leedahay haddii si kooban aad u sharaxdo ee, ardayda soo bandhigaysa dhaqanka soomaalida hal iyo laba waxyaabaha ee aadka u xiisa badan ee dhallinyarada ay soo bandhigeen maxaa ka mid ah Ee, qolo waliba waxa kaga aadan ayay soo bandhigaan matalan kuliyadda caafimaadka oo kale habka ee, dhaqankii daawada iyo siday isu daaweyn jirtay soomaalidu iyo maxaan ku dhaha horumarka la sameeyey iyo maraaxiish la maraya caafimaadka ayaa lafdhabar u noqon doona Ee, matalan kuliyadda shareeca oo kale shareecada iyo ee, islaamka iyo wixii ka dhexeeyay dhaqanka soomaaliyeed oo ama guur ah ama waxbarasho ah ama maxaan ku dhahdaa ee, gar garta iyo shareecada say isugu xukumi jireen iyo maxaan ku dhaha waxaase calaaqa la leedahay kulliya tarbiya waxyaabaha hadda aan ka filayno oo maanta ay samayn doonaan haddii la yidhaahdo ee, dhaqankii oo dhaba inay sameeyaan ee, waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan waxaa ka mid noqon doona oo ay ii sheegeen ee, sanadkii horena ay soo bandhigeen in ay hidihii iyo dhaqankii dharkii xagga dhar xidhashada xagga maxaan ku dhahdaa waxbarashada xagga maxaan ku dhahdaa ee, alaabtii hidihii dhaqanka lagu yiqiina inay keenaan Ee, xataa maxaan ku dhaha habka cunto karinta inay maxaan ku dhahdaa ay ay soo bandhigaan oo maxaan ku dhaha cunto cajiib ah oo maxaan ku dhaha cuntooyinkii soomaalida hore intay keeneen yacni la yaab leh marka yacni qaybihii kala duwanaa ee dhaqanka soomaaliyeed ama sugan ha ahaato ama buraanbur ha ahaato gabay ha ahaato ee, lebis ha ahaato xagga maxaan ku dhahdaa ee, guurka iyo dhaqanka ha ahaado xagga garta iyo geedka iyo geed fadhiga iyo maxaan ku dhaha maamulka ha ahaado si ay isu maamuli jirtay qaybo kala duwan oo fara badan baa lasoo bandhigay ama lasoo bandhigi doonaa jaamacadda kismaayo dadka wax ka barta waxaa u badan dad dhallinyaro ah marka sidaan oo kale ay u soo bandhigaan ee, ee, toddobaadka dhaqanka soomaalida oo kale ka waran dhallinyarada ma laga dareemayaa sida ay dhaqanku ee, ugu dhaqmayaan oo ay u isticmaalayaan dhaqankii soomaalida eh, sidee looga dareemayaa Ee, horta waxaa xusid mudan ee, sanad walba ee, usbuucani waa waxay ugu jecel yihiin ardaydu oo aad iyo aad bay u xiisaynayaan waana usbuuc ay ugu ugu ugu maxaan ku dhahdaa firfircoon yihiin oo maxaan ku dhaha shaqada ay qabanayaan ay ugu firfircoon tahay Ee, waxaa xusid mudan oo kale ee, waxaa jira guddi qiimeeya oo maxaan ku dhahdaa ee, ee, ee, fakaltiyada tartankooda iyo maxaan ku dhahdaa wax lasoo bandhigay qiimeeya ha- habka- habdhaqankiiyo say ugu dhaqmayaanna waxa aan dareemaynaa in ay isbedel jiro markii usbuuca dhaqanka la sameeyo inay in dib loogu noqdo dhaqankii inuu dareen ah jiro dareenka dareenkaasina waa waxa dhalin kara hadhow inay maxaa kudha ku dhaqmaan marka dareen fiican baa jira oo maxaan kudha usbuuca markii uu yimaado oo la sameeyo kadib ee, ay ardadu ay dareemayaan Eh, tahriibka oo kale way soo hadal qaadeen dhallinyarada intuu toddobaadka socday dhaqanka eh, maxay ka- ka yidhaahdeen Ee, waxa ay ka yidhaahdeen runtii ee, waxyaabo xamaasad iyo qiiro badan dhaliyey waxa ay ee, ka hadleen maxaan ku dhahdaa gabay bay kusoo saareen brownbor bay kusoo saareen lagjaray jeediyeen sawir gacmeed oo shax farshaxan ayay ka jeediyeen maxaan ku idhahdaa doodo ayay ka sameeyeen wax la odhan karay maxaan ku idhaa wax aad iyo aad u qiimo badan ayay ka sameeyeen gudoomiyaha jaamacadda kismaayo cabdiqaadir sheekh maxamed xikan wuxuu u waramayey wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed
dhalinyarada iyo jaamacadaha ayaan ismaaciila weli ku dhex jirnaa dhalinyarada heerka jaamacadeed ee magaalada laascaanood ayaa waxa ay bilaabeen ool ole dhalinyarada waxbarta looga wacyigelinayo dhibaatada ay leedahay tahriibka waan gartay marka dhalinyaradii waxaa la yidhahdaa iyagaa dhinac walba loo leexiyaa dhibaato hadday dhacdo iyagaa kow ka ah hadday faa'iido dhacdo iyagaa kow ka ah marka dhalinyarada hadday toosto dhinac walbo bulshadaas way toosaysaa welibana waa ka tahriibku maalmahan dee aada u badnaa aad iyo aad marka dhallinyaradiiba hadda isxilqaantay marka dhallinyaradan jaamacadaha waxay bilaabeen inay wacyigelin u sameeyaan dhallinyarada gaar ahaan dhinaca tahriibka waxaana ay sheegeen in arday badan ay ka tageen jaamacadda si ay u tahriibaan oo qaarkoodna ay ku dhinteen badda haddaba wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraysi warbixintan kasoo diray magaalada laascaanood
ardaydan ayaa waxay bilaabeen olole lagaga hortegayo tahriibka taasoo aafo ku noqotay guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada jaamacadda nugaal ayaa waxay ka sheekeeyeen waxbarashada gobolka gaar ahaan goobaha tacliinta sare laga dhigto mar kasta laga dareemo marka dhibaatooyinka taariibku ay dhacaan dhallinyaradan ayaa waxa ay ku kulansan yihiin sidii bulshada loo wacyigelin lahaa waxayna qabteen shirar kala duwan oo ay ku soo bandhigayaan aafada tahriibka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa anwar maxamuud xaaji khaliif oo ka mid ah ardayda jaamacadda nugaal waxaan dhameeyey kuliyadda combyuter syniska baan ka qalinjabiyey ololahan aanu qaadnay ee ardayda jaamacadda nugaal ay qaadeen waxay ugu talagaleen inay dhallinyarada kaga wacdi kaga wacyigeliyaan inaan la tahriibin kuma eka oo keliya gobolka sool waxaan ugu talagalnay dhammaan dalka oo dhan inaanu ka wacyigelino dhallinyarada inaysan tahriibin kulli waxyaabaha sababay inay dhallinyaradu tahriibto baanu soo bandhignay oo ay ka mid yihiin shaqala-aanta oo ay ka mid yihiin wadaniyadda oo dhallinyarada ku yar waxaa ka mida xirfad la-aan dhallinyarada haysata soomaaliyeed marka arrimahaas badan baanu markaanu soo qornay waxaanu raadinay xalka dhallinyarada loo heli karo in dhallinyarada shaqaabuur loo sameeyo in wadaniyadda lagu dhigo dugsiyada iyo jaamacadahaba oo dadka dhallinyarada laga dhiso xagga wadaniyiinta oo aada mudid inay maadadaas ay ku yartahay sidoo kale in dadka ganacsatada ah iyo waayeelka ay dhallinyarada ka warhayaan oo loo sameeyo shaqo abuur waxbarasho iyo sidii dhallinyarada waxaad dareemaysaa kuwii gobolada ka tegay waxay saameeyeen kuwii waxbarashada loo diray ee loogu diray etoobiya iyo suudaan iyo masar iyo uganda iyo kenya kuwii loo diray waxbarashada loo diray bay saameeyeen oo ay cagta kusoo dhufteen sidii bal xal loogu heli lahaa aafadan in la joojiyo waxay ugu baaqayaan markaa dhallinyarada jaamacadda nugaal cid kasta oo arinkan wax ka qaban karta inay wax ka qabato waxyaabahaad is leedahay ardayda jaamacadda gaar ahaan aad ka xusuusato sheekooyinka aad is leedahay way keeneen inaad wacyigelintan bilowdaan ma saaxiibadiin madadaad garanaysaan oo jaamiciyiin oo tahriibay oo laga yaabo inay badda qaarkood ku sigteen ama ku dhinteen baliga war bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa najix cumar axmed ka mid ah ardayda jaamacadda nugaal university gaar ahaan faculty of community development and leadership senior students intaa dabadeed haddaan u dhaadhaco barnaamijka iyo muhiimadiisa runtii waxaa nagu dhaliyey barnaamijkan kadib markaanu aragnay dhaqdhaqaaqa iyo kacdoonka ardayda dhexdeeda ah runtii waxaa aada noo damqay oo aan noo cuntami waayey marnaba damiirkeyguna siin waayey in aan ku daawano arday heer jaamacadeed iyo heer waxbarasho digrii ama master la mid ah oo tahriibayo isu quudhaya in ay maraan saxaaraha iyo badda aad arkaysid baaxadeedu intay la eg tahay isagoo qiimo weyn ku lahaa bulshada dhexdiisa wax badanna kusoo kordhin lahaa hadday tahay ro-ay hadday tahay ganacsi hadday tahay barnaamijyo kale ay ummaddu u baahan tahay waxaa aada noo damaqday kadib markaanu aragnay arday qaar ka mid a glassmatis classmatekeygii aanu wada ju- dhigan jirnay oo qaarkood een, dhaqaaqeen waxbadda wax ku ya- wax ku- wax ku waxyeeloobay qaar runtii ilaahay badbaadiyey oo aan haddeer yurub dhexdeeda aan waxba ku haynin een, runtii een, barnaamijka noocaasaa nagu kalifay in aanu qabanno een, een, barnaamijkan ama ololahan kasoo horjeeda tahriibka waxyaabaha xusuusta leh aada xusuusanaysaan ee arday ahaan aada sida weyn u dareemaysa maxaa ka mid a Een, bismillaah magacayga waa marin axmed shire ka tirsan ardayda jaamacadda nugaal khaasatan kuliyadda horumarinta bulshada iyo hogaanka suuban senior student Een, dhacdooyinka xanuunka badan ee barnaamijkan inaanu bilowna nagu dhiirigeliyey waxaa ka mid a horta tii een, ugu dambeysay ee maalintii dhaweyd dhacday dhacdadii een, foosho xumayd ee dareensiisay dhammaanba bulshaweynta soomaaliyeed ama qofkii kastoo islaami uu dareemayey ee ka dhacday badda Een, boqol iyo shan iyo labaatan arday oo level degree ay ku waxyeeloobeen ama baddaasi cuntay Een, khaasatan ka gobol ahaan iyo ka jaamacad ahaan waxaa annaga si gaara noo saameysay inay jiraan arday badan oo qaybtood ka qalin jebisay qaybtoodna ku dhex jirtay waxbarashada oo ahayd yacnihii leefalkii ugu wacnaa waalidkood kusoo dadaaleen in badan lagu soo tabcay oo baddaas tahriibay oo intii ku dhimatay maahae aanu een, natiijadii ama risaltigii kasoo noqday kuwii tahriibay een, uu noqday inay bilaa camal yurub u joogaan maanta ay wax allaale waxay ku hayaan jirin
waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol uu halkaasi inooga soo diray caasha dhinacii heesaan ismaaciil soo gaarna goor dhaweyd waa annaga dhegeystayaasha maqashiinay codka macaane nimcaan hillaac jacaylkii qabyoobayo waa hees aad isagaa iigu yimid dhegeystayaasha ha dhegeystaan nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuus igu qaadiyay qiimad kulahayd agtayda xasuus igu qaadiyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuus igu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuus igu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaag ku dhani qofkiyay jeclay ha ku dhani qofkiyay jeclay waayaha kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaag ku dhani qofkiyay jeclay ha ku dhani qofkiyay jeclay waayaha kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareeni qasbaayayo sanadi qatanay darteede naftiiga yeeshe quso qamuun iyo jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qamuun iyo jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaato ruux kale ha u qaba sidaydii qaybkan sugaya sugaya sugaya ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaan qurubkaga gudbeen qaybkan sugaya sugaya sugaya ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaan qurubkaga gudbeen wadnihii samir qaadooyee
layskama heesaan maqli jiree nimcaan hilaac wuu naga tumay welibana muuqaalka marka uu ku qaaday intuu magaalada hargeysa uga soo yarbaxo meel yar oo qurux badan gaadhi yar baa la iska Isagoo iska wataajiy- tamashlaynaya.
jawi yaroo qurux badan aad iyo aad aad iyo aad heesta aad bay ismaaciilow ii Dad- gashay dad badani codkiisa Ah, markay arkaan ah.
iyo marka ay muuqaalkiisa arkaan Ah.
in badan islama keenaan codkiisa markay arkaan waxay u haystaan nin weyn oo ma garanaysa waana wiil hadda laakiin soo dhalin- baxaa dhalinyaradan dambe qudheedu Hmm.
in fursadoodu ay saa tahay oo meel sare ay gaadhi karaan
marka codka laysku raadin aniga dadku waxay dhihi jireen codkaaga markaan maqlo waxaa noo muuqata qof weyn waagaas de hadda dagaha daale
caasho iyo qoladaas waxaan filayaa codkaaguna waa ya haddaynu intaas kaga nimaadno heesta uu ku luuqeeyo nimcaan hilaac ee jacaylkii qabayoobay oo haatanna waxaan filayaa dhinacii ciyaaraha ayaa dhegaystayaal badan ay naga sugayaan waa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta liverpool ayaa xalay u soo baxday ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka yuruba league kadib kulan xiise leh oo ka dhacay garoonka anfield ee kooxdaasi ciyaartaasi oo kooxda liverpool ay la yeelatay naadiga villareal ayaa waxay ku dhammaatay saddex gool iyo waxba oo kooxda liverpool ay ugu awood sheegatay kooxda villareal lugtii hore ciyaartani oo ka dhacday dalka spain ayaa waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda liverpool looga soo adkaaday waxaana guushii xalay ay macnaheedu tahay in celcelis ahaan kooxda liverpool ay ku soo baxday saddex gool iyo gool kooxda liverpool waxay wajihi doontaa naadiga sevilla ee dalka spain oo saddex iyo hal kaga adkaatay kooxda shakhtar doneski lugtii hore ciyaartani ayaa waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba goola waxaana sidaasi celcelis ahaan shan gool iyo saddex gool ku soo baxay kooxda sevilla ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta arsenal alex oxlade chamberlain ayaa seegi doona ciyaaraha ilaa laba bilood kadib markii dhaawac cusub uu ka soo gaaray dhinaca jilibka waxaa sidaasina shaaca ka qaaday macallin arsen finger labaatan jirkani u dhashay dalka ingiriiska ayaa waxaa iminka ay tahay macnaheedu noqonaysaa in uusan ka qayb geli doonin ciyaaraha qaramada qaaradda yurub oo ka dhici doona dalka faransiiska bisha juun ay soo socota waxaa sidoo kale iyana war aan wanaagsanin uu soo yeeray taageerayaasha xulka kubadda cagta qaranka dalka talyaaniga ayada oo maanta la shaaciyey in uu halis ku jiro ciyaaryahan marco barati in uu seego ciyaaraha koobka qaramada qaaradda yurub ee bisha juun ka dhacaya dalka faransiiska jirkani ayaa muddo toddobaadyo ah waxa uu garoomada uga maqan yahay dhaawac soo gaaray waxaana barati markii hore la rumaysnaa in uu soo bogsan doono kana qaybgeli doono ciyaaraha qaramada qaaradda yurub si kastaba wargeeska la gaseta dalla sport ayaa maanta waxa uu qoray in xaaladda ciyaaryahan barati ay sii xumaanayso ayna u eg tahay inuu sheegi doono ciyaarahaasi haddii isbeddel weyn oo deg deg ah oo lama filaan ah uusan dhicin dhinaca kale kooxda leicester city oo dhowaan ku guulaysatay horyaalka premier leaga dalka ingiriiska ayaa waxay si aad iyo aad ugu kalsoon tahay in ay sii haysan doonto ciyaaryahankeeda laacibka ah ee xulka qaranka dalka algeria riyaad mexres inkastoo ay jiraan warar sheegaya in ciyaaryahankaasi uu tegi doono marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan oo haysta abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee premier leaga dalka ingiriiska ayaa waxaa miiska u saaran yaboohyo badan oo kaga imaanaya qaar ka mid ah kooxaha qaaradda yurub sida uu sheegay wakiilkiisa si kastaba guddoomiyaha kooxda leicester city ninka ku-xigeenka u ah oo la yidhaahdo ayawaada zirivandambrava ayaa waxa uu maanta sheegay in ciyaaryahankani aanu kooxda ka tegi doonin sagaashan iyo sagaal boqolkiiba waa uu sii joogi doonaa waxaana ku kalsoonahay in ciyaaryahankani uu ahaan doono ciyaaryahan ka tirsan kooxda leicester city xagaaga soo socda ayuu yidhi ugu dambayntiina tababaraha kooxda manchester united louis van gaal ayaa waxa uu heli doonaa shan milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah haddii kooxda manchester united ay go'aan ku gaarto in ay shaqada ka ceeliso marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan waxaa sidaasina ku warramaya wargeyska the times ee ka soo baxa magaalada london wargeyska ayaa waxa uu ku warramay in faangaal uu heli doono saddex meelood laba meel mushaarkiisa taa oo macnaheedu yahay inuu qaadan doono shan milyan oo ka mid ah siddeedda milyan oo uu qaadan lahaa kooxda manchester haddii uu sii joogo ilaa iyo hadda ma cadda in faangaal uu ka tegi doono kooxda ma united hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in laga yaabo in kooxdu ay ceeliso haddii uusan u soo bixin ciyaaraha koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali shaaq iyo xubinta cayaaraha intaas haddaannu ku dhaafno mar kale aan dib u milicsanno kaalimaha suugaanta aan idiin hayno barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta oo jimco ah haniyuuka iyo cawaale aadan heesta ay ku wada luuqeeyaan kusoo dhawaada
heestaas cawaale adan iyo haniyuke waxay gebagabow tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caasha cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa nala socodsiinayay ama idinla socodsiinayay idaacaddayada duhurnimo tan iyo intayna idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.